bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobada bisha juun sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan shir looga arrisanayo xaaladda amni ee magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyadoo ay kulankan ka qaybgalayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa dhinaca amniga oo ay qayb ka yihiin guddiga amniga caasimadda iyadoo howlgallo muddooyinkii damban ay ka soconayeen gudaha magaalada muqdisho shirkan uu shir guddoominayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taabid maxamed cabdi ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ammaanka ah ee gobolka banaadir gaar ahaan booliska iyo nabad sugidda waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa xubno ka mid a guddiga qaran ee amniga magaalada muqdisho kulankan ayaa lagu soo hadal qaaday howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada xasilinta caasimadda muqdisho ay ka sameeyeen iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay muddadii howlgalladan ay soconayeen lagu uruurinayo hubka iyadoo warbixinno laga dhageystay saraakiisha ammaanka booliska nabad sugidda ee gobolka banaadir shirkan ayaa ugu dambeyn lagu soo gabagabeeyey warmurtiyeed ka soo baxay oo warbaahinta uu u aqriyey gudoomiyaha dhinaca amniga waa gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir kaas oo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka kasoo baxay wuxuuna sheegay in kulanka uu ahaa mid diiradda lagu saarayay xaaladda amniye magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale carabaabay inay lalka amni darrada ah la xiriiray ee ka dhici jiray caasimada soomaaliya xilliyada lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxa uu sidoo kale sheegay inay yaraadeen caqabadihii amni darrada ee ka dhici jiray magaalada muqdisho tobanka hore ee bisha barakaysan ee ramadaan xiliyadan oo kale sanad waliba taasina ay qayb ka tahay xasilinta amniga oo sare loo qaaday sidaa uu tilmaamay guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo shir jaraa'id warbaahinta u qabtay ka gadaal markii kulankaasi uu soo idlaaday maanta waa bisha eedka toddobada bisha juun waxaan kulan ka dhacay xarunta ee gobolka banaadir shira isugu yimaadeen guddiga nabadgelyada banaadir waa shir sidabaan kastaba maalin dhaca waxaana looga hadlaa hadda wixii dhacay wiikil soo dhaafay maanta wik sidabaan caadihan oo ahay oo waxaa socday howlgal oo ka dhigista magaalada muqdisho iyo agaarkeeda waxaan ka hadalna markaa arrimaha khuseeya hubka dhigista waxaa dadka kasoo qayb galay go-aan ku gaareen in si fiican u socoto oo horumar aan la filayn uu ka dhacay oo sidii loogu talagalay si ka fiican dadweyne oo marka hore xoogaa xooga dhibsanayeen hadda aada moodo inay in wax inay wixii kasoo baxay ay aada ugu riyaaqeen haddana meeshaas laga sii wadi doono waxaa kaloon ka wada hadalnay caqabadaha jiray iyo waxyaabihii waaweynaaya ee ka dhacay laakiin isku soo qal aada laisugu raacay in in howlgalkaas uu si wanaagsan u socdo dhinaca kalena ciidanka caasimad xasilinta caasimadda muqdisho iyo ciidamo militari ah oo isku dhacay ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada ayadoo dad rayida sidoo kale waxyeele ay kasoo gaartay israsaaseynta labada ciidan u dhexaysay waxaa la tilmaamay in ciidamo militari oo halkaasi marayay iyo sidoo kale ciidanka xasilinta caasimada ah oo jagbaynta ku lahaa gudaha degmada ay israsaaseyn dhexmartay ka gadaal markii ay kala shakiyeen sida la sheegay waxaana israsaaseynta kadib la tilmaamay inuu ku geeriyooda hal askari oo ka mid a kuwii xalinta caasimadda mid kalena uu ku dhaawacmay halka qof rayida sidoo kale uu dhimasho ay soo gaartay kuna dhintay rasaasii labada dhinac u dhexaysay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda ayaa muddooyinkii dambe isku dhacyo waxay ku dhex marayeen gudaha caasimadda muqdisho rag hubaysan oo la tilmaamay inay ka tirsan yihiin ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed kuwaasoo ciidanka isku dayayaan inay hubka ka dhigaan balse amar diidda ay samaynayaan inta badan ay ku dhex marto gudaha magaalada muqdisho israsaaseyn taasoo waxyeele ay kasoo gaarto dad rayid ah ilaa iyo haatan ciidamada ammaanka xal umaysan helin arrinta ku aadan isku dhacyada laamaha amniga oo u muuqanaya kuwa in muddo ah kusoo laalaabtay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kayre ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey kulan muhiim ah oo looga hadlayay fulinta qodobadii kasoo baxay shirkii london gaar ahaana qaybta amniga iyo sidii wadajir looga shaqayn lahaa taabagelinta heshiiska qodobada muhiimka ah ee shirka diiradda lagu saarayay waxaana mid waxaana ka mid ahaa dib u dhiska ciidamada qaranka oo qayb ka ahaa qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkii london looga hadlay kaasi oo horey dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka maamulada federaalka ay ku heshiiyeen qaabkii loo dhisi lahaa ciidamada loona samay lahaa shirkan waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya inta badan wasiirada beesha caalamka iyo sidoo kale fududeeyaasha la xidhiira ama wadamada taageera arrimaha soomaaliya shirkan ayaa waxaa intii uu soconayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya khudbadda u jeediyey ka qaybgalayaasha ahmiyadda ama sidaa looga baahan yahay in ay ka dhabeeyaan ballanqaadyadii ay u sameeyeen dowladda federaalk soomaaliya intii uu soconayay shirkii magaalada london waxaana haatan looga fadhiyaa deeqbixiyaasha iyo sidoo kale wadamada taageera soomaaliya in si deg deg ay u bixiyeen kaalmooyinkii ay ku yabooheen dowladda dhexe ee soomaaliya in ay ku garab istaagi doonaan laguna caawi doono taa oo ay ugu muhiimsan tahay dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed si looga maarmo joogista ciidamada midooda afrika ee amisom gudaha dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda federaalk soomaaliya ayaa mowqif cad ka istaagtay khilaafka baahsan ee u dhexeeya wadamada khaliijka carabta oo ayagu haatan khilaaf cirka isku sii shareeraya uu ka dhex taagan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ka xun tahay kana walaacsan tahay khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha carabta war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ah ay ugu baaqayso in khilaafkaasi lagu xaliyo wadahadal iyo isfaham mowqifka dowladda ay ka qaadatay khilaafka dalalka qaliijka ayaa ah mid cadda oo ay ku muujinayso in aysan dhinacna la dalalka sacuudiga baxrayn imaaraadka carabta iyo masar ayaa ku dhawaaqay in xiriirkii diblomaasiyadeed ay u jareen dowladda qatar iyagoo safaaradahoodiina dib ula soo laabtay waxaana ay ku eedeeyeen in qatar ay taageerto falalka argagixisada waxaa in badan oo soomaali ama dalalkaayeen mowqifka dowladda soomaaliya ay qaadan doonto maadaama maalmihii tegay dowladda qatar duulimaadyadeeda ay isticmaalayeen hawada soomaaliya maadaama dalalkaasi cir dhul iyo dhinac waliba ay u diday wax cilaaqaad ah kala sameeyaan dowladda qatar sidaan oo kale khilaaf soo kala dhex galay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii dowladaha sacuudi carabiya iyo imaaraadka ayaa soo dadejisay in dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqdo in safaaradii ay ku lahayd eeraan magaalada muqdisho albaabada laisugu dhufto sidoo kalena laga raro shaqaalihii iyo sidoo kale hay-adihii kala duwanaa ee qatar ee ka howlgalay waa eeraan ee ka howlgalayay magaalada muqdisho iyadoo haatan dowladda qatar ay safaarad ku leedahay magaalada muqdisho sidoo kalena muqdisho ay ka samayso howlo horumarin ah oo la xidhiira kaalmaynta dadka iyo sidoo kale samaynta waxyaabo dhowr ah sidoo kale wadamadan xiriirka u jaray dowladda qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan wadamada sacuudiga iyo marka loo eego imaaraadka carabta oo ayaga mashaariicyo ballanqaadeed ay ka fulinayaan soomaaliya gaar ahaana imaaraadka ayaa safaaradooda ay ka shaqaysaa muqdisho iyadoo sida u baraan ciidamada milatariga soomaaliya warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa waxaana warka idin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh